إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa magaalada muqdisho ka dhacday camaliyad nafurnimo ah oo lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellada hoose hiiraan iyo dhulka n f d ganacsato soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka ethoobiya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa walaac ka muujiyey taagdarrida ciidamada dowladda federaalka ah iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sii xoogaysanaysa mas-uul ka tirsan maamulka somalilan ayaa kasoo horjeestay xilka qaadis uu sameeyey hogaamiyaha maamulkaas muuse biixi xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa ka horyimid canshuuro hor leh oo ay dowladda federaalkahu soo kordhisay mid ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga soonka bisha muxaram إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran camaliyadna furnimo ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacday magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliyey naftahore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen howlwadeenno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay camaliyadda lala beegsaday askarta dowladda federaalka tafaasiil intaan dheer haddii laga helana waa soo gudbin doonaa insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya taas oo ku taalla deegaanka halgan ee walaayada islaamiga hiiraan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaala ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha waxaa dagaal toosa lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka sameysteen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale saldhig askarta dowladda federaalka oo ka sameysteen deegaanka bari reeh ee u dhow degmada afgooye dhanka gobolka gadana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa degmada luuq ee gobolka gado ciidamada ah weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xero koowaad dhanka gobolka wajeer ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka fuliyeen howlgal lagu beegsaday ciidamada dowladda kenya waxaa weerar lagu qaaday xeraa ciidamada kenya ay ka sameysteen degmada qorof xaraar ee ka tirsan gobolka wajeer ayaa ciidamada mujaahidiintu waxa ay ku qaadeen weerar culus waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare kala duwan dab xoogan ayaa qabsaday xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga taas oo muujinaysa qayb ka mid a khasaaraha gaaray ganacsato soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kuwa canfarta ay weerar la beegsadeen ganacsato soomaali ah oo ku socdaalayay gudaha dalkaasi maleeshiyaadka ayaa wadada xiriirisa magaalada jigjiga ee ku jirta gumaysiga itoobiya iyo adis ababa oo ah caasimada dalkaas waxa ay ganacsatadan kula kulmeen weerar dhabagal ah ugu yaraan laba ka mid ah ganacsatada oo saarnaa gaariga uu kusii jeeday magaalada adis ababa ayaa lagu dilay weerarkan ay geysteen maleeshiyaadka canfarta labada ruux ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray qadar cilmi iyo mawliid maxamed waxaana si weyn looga yaqaanay magaalada jigjiga oo ah halka ay kasoo ambabaxeen dilkan ayaa kusoo aadaya iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay sii xoogeysteen dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka canfarta iyo kuwa soomaalida kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux dowladda xabashada itoobiya ayaa lagu eedeynaya inay hurinayso colaada ka taagan mandiqada u dhexayso labada dhinac waana mid ka mid ah dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada ku nool gobolkan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey taagdarrida ciidamada dowladda federaalka iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sii kordhaysa warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar fawsiya yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana waraysi dheer siinaysay saxaafadda ayaa waxa ay codkeeda ku biirisay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee walwalka iyo walaaca ka qaba jiritaanka ciidamada dowladda federaalka kadib bixitaanka ciidamada atmis xildhibaanadan waxa ay tilmaantay in ciidamada dowladda federaalka ay marayaan marxaladii ay ugu liiteen toban sano kadib iyadoo sheegtay in ciidamada badankooda ay ku baaba-een weeraradii ugu dambeeyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya iyadoo sheegtay in inta ay dheer tahay in dowladda federaalka ay la daaladhacayso bixinta mushaaraadka ciidamada islamarkaana dhanka kale ay sheegtay inay sii xoogaysanayaan howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa nasiib darro ah in maanta ciidankeena u taaldaran yahay intaa aan joogay tobankaa sano iyo inaga horreysay waa lasoo dhisaya ciidankeena maantuuna ugu liitaa ama ciyaalkii waa dhammaadeen baa la leeyahay wax badani waa dhibaatooyin fara badan oo dhaqaale xumo ayna way jirtaa oo mushaharkoodii lala kadeedan iyo dowladdu la kadeedan tahay at the same time nimankii argagixisada way sii xoogaysanayaan ciidankii amisonna waa baxayaa waa arin laga walwali karo arinkaas aad baan uga calool xumahay aad baan uga walwalsanahay insha allah waxbaa isbedeli doona saynu itaal daranahay uma ayaan darin amison markanu weydiino nu nidhaahno dagaalka dee ma gelayaan mandatekooda maaha inay galaan waa inay ku daba socdaan adaa barigaa yar la cararaya hadalka xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu qaybo ka noqonayaa walwalka iyo walaaca waayihii ugu dambeeyey ay ciidamada dowladda federaalka ka muujinayeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo shisheeyaha qudhooda kuwaas oo xaalada quus ah ka muujinayay jiritaanka ciidamada dowladda federaalka kadib bixitaanka ciidamada atmis iyagoona arrintaas ku sifeynayay ama ku tilmaamayay mid mustaxiil ah in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha uu dhisay ay u babacdhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka somalilan ayaa kasoo horjeestay xilka qaadis uu sameeyey hogaamiyaha maamulkaas muuse bixi cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya mukhtaar cabdi waa xogayaha guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta maamulka la magacbaxay somalilan ayaa war uu soo saaray waxuu kaga soo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi waxa uu sheegay inay soo gaartay wareegto ka soo baxday muuse oo xilka looga qaadayo balse uu isagoo aqbalin xilka qaadistan isagoo soo gudbiyey waxyaaba uu sheegay in xubnaha guddiga xilka looga qaadi karo dhammaan habraacyada u degsan maamulka ee xilka qaadista ayuu sheegay inuusan raacin madaxweynaha maamulka la magacbaxay somalilan sidaas awgeedna uusan xilka wareejinaynin waxa uu ugu baaqay muuse biixi inuu ilaaliyo waxa uu ugu yeedhay madax bannaanida xubnaha guddiga oo uu xogayaha u yahay islamarkaana uu soo mara waxauu ku tilmaamay sifooyinka sharciga ee xilka looga qaadi karo xubnaha mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxay inta badan muran ka keenaan xilka qaadista ay ku sameynayaan hogaamiyeyaashooda waxaana inta badan dhacday inuu madaxweyne xilka qaada mas-uul haddana uu diido inuu xilkaasi ka dego isagoo doonaya inuu weli kusii fadhiyo kursiga si uu usii macaasho hantida shacabka xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa ka hor yimid cashuuro hor leh oo ay dowladda federaalka soo kordhisay maxamed ciise ayaa ka warramaya iyadoo dhowaan dowladda federaalka ay sheegtay inay bilaabayso inay canshuuro ka qaado xawaaladaha elektarooniga sida a v c-ga iyo wixii la mid ah arrintaasi waxaa ka hor yimid dad badan oo isugu jira shacab iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo kale dadka ka horyimid go-aankaasi cusub waxaa ka mid ah xildhibaan daahir amiin jeysow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka isagoo ku tilmaamay in wax sharci daro ah ay tahay canshuurta ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka sheegtay inay saarayso adeegyada lacagta la isku dhaafsado ee telefoonada iyo bangiyada waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan arkahay wasiirka maaliyadda oo leh ev balaskan canshuur ka qaadaya ev balaskan hal doolar qof aan u diri ayaa canshuur liiga weydinaya ama qaramaad liiga weydinaya anig maxaa maxay tahay taas macnaheed waxaa la rabaa inaan u ekaano dowladda inaan u ekaano n g o yo dad masaakiinah nin waxaan arkay waardiye ah oo boqol iyo konton waardiye habeenkii ku qabto guri waardiyeynayo oo la leeyahay canshuura lagaa rabaa oo baabuur shabaqle la saaranayo war aniga gurigan li- waxaan ka ahay waardiyaan ka ah xaqliguma le inaan aniga canshuur adi weydiisiin milkiilihii guriga raadsada siyaasiyiin iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka ku dhaliilaya inay doonayso inay curyaamiso ganacsatada iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mida culummada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga ku jira soonka ah bisha muxaram gaar ahaan yowma cashuura maxamed sheekh cali ayaana ka waramaya sheekh maxamed garaar oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ku baraarujiyey maalmaha fadliga badan ee sagaalaadka iyo tobanaadka ee bishan aynu ku guda jirna ee muxaram ugu horeyn sheekh ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kaga duwan yahay soonka acmaasha kale ee la qabto aan isku baraarujiinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyey sala allahu calayhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhira markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan berri layska abaalmariyo soonka alla subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleet wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey isiguu isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isigoo soonka ku sharfaya een, abaalmarintiisana ka dhigayo wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonku wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram la yidhaah Anna- annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan een, annaga aan zaka ula baxnay ee shaharkaas shahrullaahi almuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaramna ilaan waxaa ku jirta yowma cashuuraa baa ku jirta soonkeedaa marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaan yowma cashuuraa sheekh maxamed garaar ayaa ummadda muslimiinta kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan maalmahan aadka u fadli badan ee aynu ku guda jirno sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaarmayaa khayrkaa in laga faa'iidaysto wajazaakum allahu khayra wabillaahi towfiiq xadiid uu wariyey abi hureyra radiallaahu canhuna ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi camal kasta oo qofka bani aadamka ah uu sameeyo isaga ayaa iska leh soonka marka laga reebo maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaa si gaar ah u abaalmarinaya xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim haddaba dadka muslimiinta ahina dhegaysanaya waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan fadliga ku duugan maalmaha sagaalaadka ee tobanaadka ee bishan aynu ku guda jirno ee muxaram warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga intaa